جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم dhegaystayaal waa subax arbaca taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay toddoba-iyo tobanka bisha safar sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo camaliyad istishaadiye ah oo khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa saaka ka dhacday duleedka magaalada muqdisho faah-faahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha silibiyiinta kenya lagu gaarsiiyey howlgal qorshaysan oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen gobolka laamu maxkamadda wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa fulisay xad ka mid a xuduudda allaah kaasi oo ka dhacay fagaaro ku yaalla degmada kamsuume ee wilaayadaas dowladda silibiyadda ee kenya ayaa shaacisay inay dib u soo celin doonto canshuurihii ay ka dhiidhiyeen dadka kenyaatiga waxaa sii kordhaya khasaaraha ka dhashay dab xooggan oo saacadihii lasoo dhaafay ka kacay guri ku yaalla degmada baardheere ee wilaayada gado xamalada dacwiga ah ee irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh kaga socota wilaayaadka hiiraan bakool iyo jubbada dhexe
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس
waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo faah-faahsan camaliyad istishaadiye ah oo khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa saaka ka dhacday duleedka magaalada muqdisho haddaba wararkii ugu dambeeyey camaliyadaas waxaan goordhow wax ka weydiinay walaalkeen maxamuud sheekh axmed tooshow maxamuud jazaaka allahu khayran walaalka abu xasaan bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu saaka waa subax arbaca taariikhna ay ku beegan tahay toban iyo toddobada bisha safar sanada kun afar boqol afartan iyo lix hijri allah fadligiisa saaka waxay camaliyad ishaadiya oo barakeysan ay ka dhacday dowlaadka magaalada muqdisho camaliyadan waxaa fuliyey haliyey ka tirsan katiibada istishaadiyiinta waxa uuna halyegan allah fadligiisa camaliyadaasi la beegsaday xero murtadiinta ay ku leeyihiin halka loo yaqaana roobda-ay oo dhacda duleedka magaalada muqdisho xeradan murtadiinta ee saaga camlishaadii ay ka dhacday ayaa waxay ahayd xero maleeshiyaadka ku sugan ay dhibaato xoogan ku hayeen shacabka ku dhaqan duleedka magaalada muqdisho gaar ahaan deegaanka alisha biyaha iyadoona mujaahidiintu ay si dhow la socdeen dhibaatada ay murtadiinta ka geysanayaan muqdisho saaka ayayna suurto gashay in allah fadligiisa cadowgaasi laga arguda dhibaatadii maalmihii lasoo dhaafay uu ku hayay dadka muslimiinta shacabka ee ku dhaqan duleedka magaalada muqdisho walaalka haliyada siyaadiga ayaa bartamaha ka galay xerada waxaana allah fadligiisa halkaasi ka dhacday camiliyad dhawaaqeeda si aad ah looga maqlay magaalada muqdisho iyo sidoo kale deegaano badan oo ka tirsan wilaayada shabeellada hoose iyadoona cadowga allah khasaare culus lagu gaarsiiyey camiliyadan barakeysan ee saaka ka dhacday duleedka magaalada muqdisho xilligan hadaysan hadlayna maleeshiyaadka murtadiinta waxay ku mashquulsan yihiin daabulaada baktiyada iyo dhaawacyada faraha badan ee ku halaagsamay camaliyadan istishaadiyada ee saaka ka dhacday dowladka magaalada muqdisho insha allah wixii faahfaahino dheeraada oo kasoo kordha khasaaraha culus cadowga allah lagu gaarsiiyey camaliyadan istishaadiyada waxaad ku maqli doontaan wararkeena iyo barnaamijyadeen dambe haddii allah awoodda le heraan lagu ka noqdo aad buu u mahadsan yahay tooshow faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha silibiyiinta kenya lagu gaarsiiyey howlgal qorshaysan oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen gobolka laamu waxaa faahfaahin dheeraada laga helayaa howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ay la beegsadeen kolonyo kufaarta kenyaatiga ah oo ku socdaalaya duleedka magaalada kiyunga ee gobolka laamu bakhtiga inta la xaqiijiyey waa siddeed askari oo kufaarta kenya ah halka dhaawacana uu yahay kow iyo toban askari oo isla kufaarta kenya ah gubashada waa gaari b g ah diyaarado helikobtaro ah ayaa goobta ka daabulay bakhtiyada iyo dhaawacyada askarta kufaarta kenya ciidamada mujaahidiintu waxay sii kordhiyeen weerarada ka dhanka ah kufaarta kenya ee ay ka fulinayaan gobolada laamu mandheera gaarisa iyo wajeer oo gebi ahaanba ka mid ah dhulka muslimiinta ee xoogga ay ku haysata dowladda silibiyadda kenya maxkamadda wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa fulisay xad ka mid a xuduudda allah kaasoo ka dhacay fagaare ku yaala degmada kamsuuma ee wilaayadaas bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixintan inoo haya
boqolaal ka mid a dadka muslimiinta ee ku dhaqan degmada kamsuuma iyo deegaanada hoostaga ayaa ka qayb galay daawashada xukun xanduurida ah oo shalay genikii dambe maxkamadda wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose ay ku fulisay saddex askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada maamulka shaadala diriirka ah ee isku magacaabay jubbaland kuwaasoo gacanta ay ku soo dhigeen ciidamada mujaahidiinta xukunkan xadka ah ayaa ka dhacay fagaara ku yaala degmada kamsuuma waxaana lagu fuliyey saddexda askari ee kale ah kow siciid cabdo yuusuf oo da'diisu ahayd lix iyo labaatan sano jir waxa uu ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada ee loogu yeero nabad sugidda jubbaland wuxuuna la shaqaynayay muddo lix bilood ah labo maxamed cabdi xasan oo da'diisu ay ahayd soddon iyo siddeed sano jir wuxuu ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta jubbaland isagoo ka mid ahaa maleeshiyaadkii duulaanka ku qabsaday deegaanka buulo xaaje ee dhaca duleedka magaalada kismaayo kadib ciidamada mujaahidiinta ayaa gacanta ku soo dhigay murtadka saddexaad ee xukunka lagu fuliyey waa cabdi cumar maxamed oo da'diisu ay ahayd siddeed iyo toban sano jir ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada jubbaland kuwooda loogu yeero booliska ee ka horgelaya magaalada kismaayo ugu dambeenna waxaa madasha laga akhriyey xukunkii ka soo baxay maxkamadda wilaayada islaamiga ee jubbada hoose xukun maxkamaddu markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha magacyadooda kor ku xusan iyo jawaabtooda oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay xukuntay sida soo socota kow maxkamaddu waxay xukuntay inuu yahay falka ay ku dhaceen mid gaalnimo ah laba maxkamaddu waxay ku xukuntay in lagu wada fuliyo dil xaduriddo ah saddex xukunka wuxuu ku sugnaaday qiraal almaraajic qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaaraa awliyaa bacduhum awliyaa'u bacd waman yatawallahum minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin waqowluhu sala allahu calayhi wasalam لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة رواه الجماعة إلا مسلما وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه البخاري هذا وحان فلنينا حكمك محكمتك صوب حي الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر
xukunkan qaybta ka ah fulinta xuduudda allah ayaa dhowr jeero hore sidan oo kale waxa ay maamulada wilaayaadka islaamiga dalka uga fuliyeen magaalooyin fara badan kuwaasoo madaxyada looga guray xubno murtadiin ah oo siyaabo kala duwan gacanta ay ugu soo dhigeen ciidamada mujaahidiinta mahadsanid bashiir dowladda silibiyadda ee kenya ayaa shaacisay inay dib u soo celin doonto canshuurihii ay ka dhiidhiyeen dadka kenyaatiga ah nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixintan inoo haya wararkan naga soo gaaraya dalka kenya ayaa sheegaya in xukuumadda william ruuto ay sheegtay in dowladdu ay dib u soo celin doonto qaar ka mid ah tallaabooyinkii canshuuraha ay laashay kadib mudaharaadyo oo dad ku dhinteen bishii juun ee lasoo dhaafay taasoo sare u qaadaysa khatarta rabshadaha sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee royters gaalka john mabadi ayaa u sheegay mid ka mid a telefishinada dalka kenya waraysi uu siiyey in qaar ka mid ah tallaabooyinka wax laga bedeli doono oo aan dhammaantood la soo noolayn doonin laakiin ay lagama maarmaan tahay in la bixiyo kharashyada ay ku jiraan mushaharaadka macallimiinta qaar ka mid ah dadkii ka qaybgalay dibadbaxidii xooganaa ee ka dhacaya dalka kenya islamarkaana hormuudka u ahaa ee ruuxay waddankaasi ayaa tilmaamay inay diyaar u yihiin inay dib ugu soo laabtaan waddooyinka waaweyn ee gobollada waddankaasi oo ay ka mid tahay caasimadda dalka kenya kadib markii uu ku dhawaaqay wasiirka in dib loo soo celin doono tallaabooyinkii lagu qaadayay canshuuraha markii waddankaasi dibadbaxyada xooggan ay ka dhaceen oo looga soo horjeedo canshuuraha ayaa madaxweynaha waddankaasi gaalka lagu magacaabo william ruuto waxa uu ka tanaasulay hindhisa sharciyadeedkii maaliyadda lix iyo labaatankii juun kadibna kala diray inta badan golihiisa wasiirada isagoo u hoggaansamay cadaadiska dibadbaxyaasha oo xoog ku galay baarlamaanka oo misna bilaabay banaanbaxyo dalka oo dhan ka dhacay waxaa la sheegaa in dowladda kaafiradda kenya ay u dhexayso tartan ku aadan dalabaadka ka imaanaya muwaadiniinta dhibaataysan iyo kuwa amaahya deymaha sida sanduuqa lacagta adduunka wax loogu yeero i m f kaasoo ku boorinaya in dowladdu ay yarayso dhimista ay u helayso maalgelinta dheeraadka ah waddanka kenya ayaa la filayaa in mar kale dibadbaxyo xoogan ay ka dhacaan haddiiba ay ku adkaysato in xukuumadda william ruutu dib u soo celiso sharciyadii canshuur qaadista mahadsanid abushayba waxaa sii kordhaya khasaaraha ka dhashay dab xooggan oo saacadihii lasoo dhaafay ka kacay guri ku yaala degmada baardheer ee wilaayada gado sida warbixintanu ku faahfaahinaya casaam carafaat waxaa saacadihii lasoo dhaafay dab xoogan oo ka kacay qaar ka mid ah xaafadaha degmada baardheere ee gobolka gado xaafadan dabka uu ka kacay ayaa lagu magacaabaa xaafada kaskey iyadoona dabkan ay ku dhinteen ilaa iyo saddex cunug oo yaryara qaar ka mid ehelada qoyska dabka musiibada ay qabsatay oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen meeshan waxaa ka dhacay masiibo aad iyo aad u xun oo noolol iyo ay galaafsatay saddex carruur baa meeshan ku dhimatay oo halkaane oo isla dhasho oo iskuhay isku aabbe ah midka ugu weyn toddoba jir uu yahay midka kale kusoo xig shan jir uu yahay mid kale kusoo xigna laba jir ay tahay gabar ay tahay masiibadaas baa meesha shalay ka dhacday xilli dambe oo galabkii ahayd waxaan ka codsanaynaa muslimiinta oo dhan meel kastoo joogta gurmad inay u soo gurmadaan aabbaha hadda onoga dhalay qof hadda wax la weydiin karo ma aha waa qof sasay ilaahay aaladiis ogyahay waa maamada saas ilaahay aa iskale alxamdulilahi rabbilcaalamiin dhacdadan ayaa qeybka iyadoona sidoo kale suuqa degmada wadajir iyo xaafad ahaanta dheer oo ka wada tirsan caasimadda magaalada muqdisho uu ka kacay dab xoogan oo geystay khasaare hantiyadeed xamlada dacwiga ah ee irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh kaga socota wilaayaadka hiiraan bakool iyo jubbada dhexe aan ku horumarna wilaayada hiiraan warbixintan waxaa inoo haya yaasir maxamed
degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan waxaa si habsami leh kaga socota xamlada dacwiga ah ee irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad waxayna wilaayadu kulan ku aadan xamladaasi la qaadatay macallimiinta madaariista qur-aanka kariimka iyo kuwa iskuulaadka ee degmada calcali ee wilaayada hiiraan qaar ka mid ah macallimiinta madaariista qur-aanka kariimka iyo kuwa iskuulaadka ee degmada calcali oo kulanka kadib la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa sheegay inay kasoo dhalaalayaan dowrka macallimiinta kaga aadan xamladaasi dacwiga ah anigoo ku hadlaya magaca culimada degmada ceelcalay gaar ahaan madaarista qur-aanka kariimka waxaan caddaynaynaa in ay dacwadii ay na soo gaartay oo ahayd irshaadul umma ilaa sabiili rashaad si aada oo u wanaagsan ay na soo gaartay maanta kulan aan qaadanay dhammaan culimada qur-aanka kariimka madaarista ka shaqaysa iyo kuwa iskuulka ka shaqeeya aad baan soo dhaweynay insha allahu tacaala wax badan oo awaamir ah kasoo baxay waxyaabo badan oo nala amri ayaa jira insha allahu tacaala annagana dadka dacwada degmada ayaan kamid nahay inaan gaarsiino dadkaasi dacwadii aan nala amray iyo waxyaabihii nagala raabiy wixii dadka la farayay oo ugu horreysay diinta islaamka in kor loo qaado insha allahu tacaala waana waana qaadan anagoo maanta tashiir weyn qaadanay kuna saabsanaa xamladii xarka mujaahidin al-shabaab kasoo baxday aad bay noo soo gaartay si faahfaahsay noo soo gaartay anagoo ku sugan degmada ceel calay aad baanu soo dhaweynay saas darteed wax badan waa lasafray lis amray wax badan waa laska reebay wax alla waxii nala faray oo wanaagga waan qaadanay insha allahu raxmaan wax alla wixii nagala reebana waan ka harnay insha allahu khayr badan waa nala faray haddana dacwad way noo socotaa insha allahu si fiican ay naga socotaa qaybta macalimiinta waxaa kamid ahaa ardada ina ay macnaha libiskooda laga fikira akhlaaqdooda iyo waxaa kamid ahaa inay arday masaajida lagu soo xiro anigoo ku hadlaya codka macalimiinta qaybahooda kala duwan culamaauddiinka macalimiinta dugsi quraanada iyo kuwa iskuulada hadday yihiin iskuulka weyn iyo iskuulada kaleto baraybadyada oo magaalada ku yaalo maanta alxamdulilah waxaa noo socdo xamladii xaragiga ahayd qodobo badan soo qusayay macalimiinta ayaa noola soo bandhigay qodobadaas oo ay kamid ahaayeen in macalimiintu ay kaalin ama door weyn ka qaataan sidii dhalinyaradu ama ciyaalka roorsoon loogu soo xir lahaa sida masajida masaajidka sidoo kaleeto in macalimiintu ay xil weyn iska saaraan in ardayda laga kontaroolo isticmaalka ama qaadashada si gaar ah telefoonada in nadaafadooda laga fikiro in la ilaaliyo waxyaabaha wax lagu barto oo ugu horeeyo kitaabka qur-aanka kariimka iyo sida buwaadka iyo waxyaabaha lamid ah in la xafido wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan ayaa juhdi ballaaran gelisay sidii xamladaasi dacwiga ah ku gaarsiin lahayd bulshada ku dhaqan miyiga iyo magaalooyinka wilaayada iyadoona maamulkii islaamiga ah ee gobolka hiiraan uu lajno gaar ah u xil saaray xamladaasi mahadsaned yaasir dhanka bakool oo xamladan ay ka socotona waxaa warbixintan ku faahfaahinaya cabdiqani maxamed xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa weli si habsami leh uga socota deegaanada wilaayada bakool maalmihii lasoo dhaafay kulamo wacyigelin ah oo qayb ka ah xamladaha ayaana ka soconayay magaalada buurdhuxunle qaybaha dadweynaha ee ka faa'iidaystay kulamada ay barbar socotay muxaadaraadka ay jeedinayeen culimaadudiinka waxaa ka mid ah gaadiidleyda noocyadooda kala duwan iyo xirfadleyda gaar ahaan harqaanleyda waa kuwan iyagoo ka warramaya waxyaabaha ay faa'iideen waxayna u mahad celiyeen mujaahidiinta iyagoona ballanqaaday inay dhaqangelin doonaan awaamirtii la siiyey mayn mahadnagaane amiirkeena abu ubeyda xafidahullah saasoo kale mayn mahadnagaane culummadii xamladan nindaadiyaasay waqti ka biiday ilaa afar maalmood meelin waliba ah muxaadaraad ninka akhriyaasiya ang mahadnagaan maad badidha kulley samagaja kuweerta anaad magaaga mootoleyti beseek kooy mootoleyti kumadana mootoleyntilay meedad dhambaal ku reebi waan la warfari mootooyinka waan ku reebi meeba kumadahay meelooyinkii on safarayaan oo la hareebi sida waajid hudur barmuudo oo waan la jeeya ilaa ay kii roonya waxyaala saas ee lagu reebi balaango waliba waa namulwaadiin saaro migli balaango muharamaada waliba waa dhismarka soo badan mootooyinka la saaro waa lagu reebi walaay lana faray oo ilaahay ban oo reebay hortaba noo reebanaay hatana nin sheegi wal kuwa sidoo ku heli walaay lana faray oo diinta islaamka salkadana sidoo gaadan marka may balana hadii una mootoleena as ogniin badbajidkoowa ka laabmaanayan mudaqaankaasaka gala weerane horbaan walnin sheegi hatana wayninkanagi ma ogaayna ma erdoon langdheegna male lankilankel dhatio hortaban ogaayne warkiisadii walibu aadhaninka fari inkaadane asalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu ilaahay meenka mahadiyay ilaahay muslimiin waali maamul islaamiin waali aradan sida karoogi darnaan wal ogi lamb hortiisa aan dareeray lanki hoogle hoog lahay lanki badan badanaay ilaahay nin waali anti muslimiin waali aatana jidkana sallallahu alayhi wasallam dadni hogaamiyo hatan nin waali hatan hili jihad hana geysi imraga inta ha geysi ilaahagaas aan ka mahadiyana mahadaas baadasha ma mahadiyay wilaayada islaamka dowladda tan ka qabati ulmaada nin akhreedi walaagiyo lahaanqidmadi hanin gudbeen hana deereen haani qaadi dhalani wala baadasha namanka karate tolaayo bilad karoogo kumadana may waha karate sidlinka talagal walad gorde khamiis iyo bagastaan iyo surwaal iyo jilbaab iyo walaana siday walad gorde amarkina nin shay qaadani jazaakum allah khayran
degmooyinka iyo deegaanada wilaayada ayaa si weyn looga dareemaya dhaqdhaqaaq ku aadan xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad iyadoona culimadahu ay horkacayaan maamulada degmooyinka iyo odayaasha dhaqanka ay dacwada sii gaarsiinayaan deegaanada hoostaga degmooyinka wilaayadaha iyo tuulooyinka miiga ah mahadsaned cabdiqani ugu dambeyntii wilaayada jubbada dhexe ayay si dardar leh sidan oo kale xamlada kaga socotaa sida warbixintan uu ku faahfaahinaya cusmaan axmed dhuubow iyadoo qayb ka ah xamladii ay ku dhawaaqday wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe taasoo ciwaankeedu ahaa irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa waxa ay gaartay deegaanada miiga ah ee hoostaga magaalada jilib maamulka islaamiga ah ee degmada jilib iyo guddiga ku howlan dardargelinta xamlada ayaa dhowaan waxa ay gaareen deegaanada galshiiq abikar iyo xaranka halkaas oo lagu qaabilay bulshada ku nool deegaanadaasi kuwaasoo lagala hadlay waxyaabaha ay xambaarsan tahay xamlada qaar ka mid ah waxgaradka iyo dadka deegaanka ee kulamada lala yeeshay ayaa kadib waxa ay la hadleen warbaahinta islaamiga ah ee landalus waxgaradka iyo dadka deegaanka ayaa lala kulmay waxayna kulamadaasi kadib la hadleen warbaahinta islaamiga landalus iyagoo ka warramay waxyaabaha lagala hadlay xamlad dacwo ah oo maaragtay xarakada kasoo timiday una keenay deegaankan ceel sheekh abikar xamladaas dacwada ah oo noola keenay kulankii la wada kulmay lays waraystay waa aqbalnay waxyaabihii noola sheegana waxaa ka mid ahay muqaadaraad gibigiis iyo nuuc inaan la ogolayn waxaa kaloo noola sheegay dharka khafiifka ah oo maaragtay dadka ku dhegan amba geber ha noqoto amba wiil ha noqdo isagana inaan la ogolayn waxaasoo dhan xayaheeda maaragtay fisa kulligiis irid alla iriduu ku yimaada xayaheeda maaragtay inaan raalli laga ahayn warkaasna si guudaan u qaadanay xamlo ayayna soo gaarsiiyeen alamru bilmacruuf in la qaato wixii xun oo munkar an la iska nahiyo waan qaadanay si toosa ayaa u qaadanay unakun waxaa ballan qaadnay inaan baadiyaha dadka ku nool oo markaas mas-uulka aan ka nahay inaan fariin gaarsiino samaantana lees amro iyo xumaanta in leeska reebo sida bacyaha sida maraq dagaaga sida dharka si xun loo talo xijaabka khafiifka ah iyo midka si xun loo talo kuwa muxuu ahaa inoo yimid dacwadana soo gaarsiiya ilaahay kheyr ha siiyo ummadda muxuu ahay muslimiinta ragga jihaadayn ilaahay kheyr ha siiyo dhiigooda ayaa meeshaan muxuu ahay ku baranaa wixii oo xun dhan inaan iska reebno waxaa kamid ah wixii muqaadaraadka ah waxa la isku caddeeyo bacyaha iyo waxay xun dharka haafka ah oo sharci islaamka oo ogoleynan wax kale ee noo sheegan ilmaha tarbiyooda tarbiyadooda inuu ilaahay nagu toosiyo wax walboo xun inaan iska ilaalino awalan salaada inaan la hagaajiyo ilaahay subxaana watacaala laga cabsado oona la iska ilaaliyo waxyaalaha xumaanta ah oo kamid ah muqaadaraadka iyo dharka khafiifka ah oo sharci islaamka aan ogoleynin ilmahana inaa tarbiyadooda la hagaajiyo tan iyo markii wilaayadu ay ku dhawaaqday xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad waxa ay mas-uuliyiinta wilaayada iyo maamulada degmooyinkaba si wada jir ah u wadaan xamlada iyadoona guud ahaanba la gaarsiiyey degmooyinka iyo deegaanada haddana waxa ay xamladu ka socotaa deegaanada miiga ay ku nool yihiin dadka reer guuraaga ah waad mahadsan tahay cusmaan warbixinta cusmaanna waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doono hadduu alla idma waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu